This is VOA1, The Hits. barnaamijka dhalinyarada maanta
halkan waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaado ah labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaameysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna saacaddu ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aan barnaamijkan kugu haynan waxaa kamida gabdhaha dhalinyarada soomaalida oo ka walaacsan tacadiyada isa soo taraya ee soomaaliya loogu geysanaya dumarka ciidamadan booliska waxaan leenahay gabdhaha kuwa fooraxumaynaya ama kuwan gabdhaha u geysanaya tacadiga xun dilaya kufsanaya kuwaas waxaan leeyahay sharci adag hala mariyo dhaqameedkan waxaan leeyahay iyagana inaga daaya waayo kuwani beri kamalaxa u noqonayaan tusaale kalaa sameynaya waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyaro markaasi si iskaa wax u qabso ah u dayactiraya wadooyinka boroma kaalimihii sugaanta ayaana ka marnayn barnaamijka ciyaare iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
dacwad ogayaasha maraykanka ayaa isniintii shaaciye eeda ka dhan ah lix xubnood oo ka tirsana sirdoonka milatariga ruushka oo lala xidhiidhinaya olole caalamiya oo lagu jabsaday kombyutaro islamarkaana sannadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii lagu beegsaday doorashadii madaxtinimada faransiiska iyo weliba sannadkii laba kun iyo siddeed iyo toban oo la beegsaday ciyaaraha olimbiga ee xilliga qaboobaha ee ka dhacay dalka koonfur kuuriya taasoo ay fuliyeen xirfadlayaal kombyutarada weerar oo heerkoodu aada u sarreeyo ololahan oo soo taxnaa laga soo bilaabo sanadkii laba kun iyo shan iyo toban ilaa sanadkan laba kun iyo labaatan ayaa sida ay hay-adaha ammaanku sheegeen ahaa kii ugu carqalada iyo dhibta badnaa ee ay fuliyaan hal koox ah kuwa kombyutarada jabsada waaxda cadaaladda ayaa sheegtay in lixda qof ee wax jabsaday ay dhammaantood yihiin askar ka tirsan sirdoonka milatariga ruushka ee loo yaqaano g r u kuwaasoo sameeyey inay dhex galaan islamarkaana ay weerar dhanka kombyutarka ah fuliyaan si ay gacan uga geystaan dadaalka ay dowladda ruushka ku rabto inay hoos u dhigto ka aargudato amaba ay wiiqdo goobaha iyo weliba hay-adaha ay u arkaan inay ruushka lidku yihiin maraykanka ayaa ganafka ku dhuftay dhammaadka wakhtiga xayiraadii caalamiga ahayd ee hubka iiraan iyagoo sheegay inay sharciga maxalliga ah u adeegsan doonaan inay ku ciqaabaan cid kastaoo hubka gudbisa oo macaamiil la samaysa jamhuuriyaddan islaamiga ah xogaya arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa qoraal uu soo dhigay twitter-ka ku sheegay inaanu jirin dal doonaya nabadda bariga dhexe oo qorsheynaya inuu hubka iibiyo iiraan isagoo intaasina sii raaciyay inay diyaar u yihiin inay adeegsadaan qawaaniinta gudaha amaba maxalliga ah si ay cunaqabatay in u saaraan ashkhaasta amaba hay-adaha gacan ku yeesha iibinta hubka tan iyo markii maraykanku uu sanadkii laba kun iyo sideed iyo toban ka baxay heshiiskii hubka nukliyarka ee iiraan ayay maraykanku kordhiyeen cunaqabataynaha ay ku soo rogayaan cidda la macaamisha iiraan iyadoo hadda in ku dhow dhammaan qaybaha dhaqaalaha iiraan ee saliiddu ay ku jiraan cunaqabataynaha maraykanka
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay aan ku bilownay sanadihii dhowaa waxaa soo badanayay tacadiga isugu jira kufsiga iyo afduubka iyo dilka gudaha soomaaliya loogu geysto dumarka gaar ahaana gabdhaha dhalinyarada ah magaalada laascaanood gabdho dhalinyaro ah ayaa ku baaqay in wax laga qabto dhibaatada lagu haya gabdhaha warbixintan waxaa laascaano kasoo diray cabdikariim olol kulamo ay isugu yimaadeen dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha magaalada laascaanood ayay kaga hadleen in laga hortago tacadiyada ay la kulmaan haweenka haddaba dhallinyarada magaalada laascaanood ee hablaha ayaa ka hadlay dhibaatada tacadiga iyo kufsigu ay iska leeyahay riyaaq axmed cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee magaalada laascaanood oo barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a u waramaysa ayaa ka hadashay dhibaatada tacadiyadaasi ay iska leeyihiin caqabadaha weyna haysta hablaha waxay ka mid yihiin kufsiga farakuxumaynta gabadh inta wax loo soo dursado jidka laga qabsanayo dhowr casho la waayayo hadhow iyadoo meyda lasoo saarayo la dafirayo qofkii markii la helo ama labadii qof ee falka geystay la xidho kadib markii ayaama xidhnaadaan laaluush la bixiyo lasoo daayo beri kamaana ay mid kale sidii ku sameeyaan caqabadaha u badan ee gabdhaha kusoo noqonoqonaya waata ama hooyo caruur leh inay qof xidhiir la yeelato maadaama qofkii xidhiir la yeelato markay aaminto uu qofkii hadna faraxumeeyo uu dilo uu qariyo beri kamaalin qofkii marka ayaama jeelka lagu hayo isna lasoo daayo waxaan dhihi lahaa habluhu caqabad aad iyo aad foolxun bay qabaan weliba intii sanadada u dambeeyay hadeerto bal nooga waran dareenka bulshada iyo gaar ahaan gabdhaha waxyaabaa sida weyn dhexdooda iyo cabsida had iyo jeer qalbigooda ku jirta oo kale walaahi waxay ahayd arin aad iyo aad u foolxun hooyo saddex caruura korsanaysa oo dhallinyara oo la kufsaday oo la dilay kadibna aan cidina ogeyn uu isagu sheegay falka markuu geystay waxay marka koowaad u tahay gabdhaha hooyooyinka ubadka intay hooyooyinkood dhalaan iyagoo korsanaya lagu faraxumaynaya hadhana ubadkii waxay u sii oonaysaa caloolxumo oo weliba hablaha usii badan inay iska ilaaliyaan meelaha khatara xiliyada dambe goobaha waxbarasho markii laga yimaado waxaad raacaysaa badanaa waxa laga isticmaalaa magaaladeena bajaaj ama wax la dhaho dhaweeye haddii aadan haysan qof ku raacaya oo feejigan caqabada aad iyo aad foolxun baa haysta gabdhaha weliba magaalada laascaanood waa wada madow wadada marka aad maraysid ma laha wax ifa meeshaad bajaajta kaga degaysid ba ifka ugu dambaysa intaa xaafadda u socotid waa mugdi bal ka waran cabsida een haweenka ay ku keento oo kale gabdhuhu hadiyo jeer waxay dooda ugu badan ay tahay dhibaatada kufsigu iska leeyahay iyo tacdiyada ay la kulmayaan waxyaaba ay soo jeedinayaan gabdhaha dhallinyarada ee magaalada laascaanood maxay tahay waxay ta horta waa arrin aad iyo aad fuxun gabadh kastaa way baqaysaa way cabsanaysaa iyadoo wixii u baahan oo rabto inay suuqa ka doonato bay hadha waxay ka baqaysaa ina waxaasoo kale kugu dhacaan inaad suuqa kusoo raagtaa inaa waxaad doonatid intaad weydid aad hadhow soo lugoodaa iyadoo baqaysa bajaajti ka baqaysa dhaweeyihii ka baqaysa qofkii soo kaxayn laa kasii baqaysa haddiisan faamiliga qofka xiya aysan ka helin waxaan ugu baaqayaa laamaha biliiska inaynan dadkan tagaasida wata bajaajadaha wata gaariyaasha wata inay gaari walba uu lahaado kantarool u gaara ama marka uu meesha maro calaamad lagu garto uu lahaada dadka qaar baa jira gaariyaasha taarikada ka furo xillimaha hameennimado kale aan arkan gaari bilaa taarikaabad arkasta ay wada maraya wax la socda ma garanaysa dee noocaasoo ha nooc ayaa garanaya konton baa bilaa taarikaaye waxaa kaloo jira gaaliyaal bilaa taarika oo taarika nooc walba ku xidhan tahay haddii ta etoobiya kalaa ku xidhan ta puntland baa ku xidhan ta somalilan baa ku xidhan waddanka intee taarikaa loo isticmaala hal taarikaso in loo isticmaala ma ahayn markuu gaarigu halkaa marayo kale waad ka baqaysaa markuu bilaa taarika yahay tii puntland ku xidhan tahay tii etoobiya ay ku xidhan tahay waad shakiyaysaa waad ka baqaysaa inaad gaarigaa raacdid oo isku aamintid oo goobtaa rabtid ku ama xilli dambe intaad kaga timaad gurigiina ku timaadi sidoo kale nimco xasan barre waxay ka mid tahay dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada laascaanood dooda ugu badan ee gabdhuhu ay ka hadlayaan ayaa waxay tahay cabsida gaar ahaan goobaha waxbarashada xilliga ay ka tagan ayay gabdhuhu cabsi la kulmaan nimco xasan barre ayaa ugu horreyn barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sharaxaysa dhallinyarada horta lama dhihi karo wiilasha oo dhan waa wada same boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karnaa wiilashu sanadkan qaar ayaa kusoo batay oo xunxun kuwa badanna iskuma jiraan wiilashu balse annaga waxaan dhihi karnaa haddaan nahay gabdhihii soomaaliyeed ama hooyooyinkii soomaaliyeed noqon lahaa ubixii soo kacayay wiilashan waxaanu leenahay naga daaya waxaad nagu wadaan ilaahay ka baqa waxani waa wax gabdhaheeni soomaaliyeed u ah faraxumayn hadda markay tahay waxbarasho uma bixi karno goor habeena subaxii waanu baqaynaa habeenkii waanu baqaynaa meel goor aanu baxno garan mayno wiilasha waxaanu kula talinaa amaanu leenahay naga daaya waxaad nagu wadaan walaaladiin baanu nahay hooyooyinkiin baanu nahay kuwii aad dali lahaydeen baanu naha waa garteen waxyaabaha sida weyn ay gabdho uga hadlayaan waxaa ka mid a sidii sharciyo adag loogu samayn lahaa magaalada laascanood dowladeena somalilan waxaan leenahay ama ciidamada booliska waxaan leenahay gabdhaha kuwa faraxumaynaya ama kuwan gabdhaha u geysanaya tacadiga xun dilaya kufsanaya kuwaas waxaan leeyahay sharci adag ha la mariyo balse odayaashan ama odayaal dhaqameedkan waxaan leeyahay iyagana inaga daaya waayo kuwani beri kamaal waxay u noqonayaan tusaale kii kalaa sameynaya kii kaloo dhagarqabahani kale uu kuwa tusaale qaadanaya ama wuu iska dayn doonaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood markana dhegaystayaal dhinacii heesaha ha codka macaan ee ken jaamaaca
koox dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boorama ayaa maalin walba u soo kal lahaa waddooyinka magaalada si ay u dhisaana meelaha ay ka burbursan yihiin jidadka magaaladu dhallinyaradan ayaa hawshani ku qabta si iskaa wax u qabsaa waxaana warbixin uu ku eegaya hawshaasi ay wadaan magaalada boorama nooga soo diray wariyahayaga haashim sheekh cumar good qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorama ayaa ka bilaabay jidadka laamiga ah shaqayskaa wax u qabsa ah oo ay ku buuxbuuxinayaan carro meelaha godadka ah ee jidka laamida gaadiidku maraan dhallinyaradan ayaa u sheegay v o e da sababta ay hawshan uga qabanayaan jidadka gudaha magaalada magacayga waxaa la dhaha maxamed saleybaan maxmed waxaan ku noolahay magaalada boorama gaar ahaan xaafadda xaalaanaan ku noolahay magaaladii oo aan iska daa gaadhi aad ku dhex martee tigta qofka saarane sariimadda gabadha ka soo adeegaysa ay keliya xanuun iyo kala kulmayso ma garanaysaa ruux iyo raacdaa lagu jira nin iyo naagba dhibaato aad iyo aadan loogu qabo iska daa ku xanuunsanaye ka caafimaad qabe waxuu ugu dareemaya darteed ayaa na soo saartay oo inaan ceedaa imanoon ciidda dee mar walba buuxinno ma garanaysa berrina daad naga daba qaadeen taayir kubadda leefayo annagu hayno qaar baa nagu hayo weliba taa aanu saa samaynano nidhaa waa tuugtii iyo waxbay baadhanayaan iyo jidgooyi iyo nagu aflagaadeeye moogta ku shaar xidhana noo hanjabo na soo mara iyo dee adugu nuuc walba isku jirtaa iyo kuma xaafidaba marka cid idin caawisa oo waxaan idinka caawisa ama majarafada aad ku qabanaysaan ama waxyaabahan kale faraleyda cid idinka caawisaa ma jirta may haba yaraatee ma jirto cidna tiraa waxaan shacabka bahasha saaranaha inuuna idhaahda khayr allah ina siiyo aan wax ka qaalisani jirin mooyaane cid kale oo garaba nala soo ag istaagtaa ma jirto gaadiidkan dadweynaha u shaqaynaya ee meesha maraya iyaga wax ma idin siiyaanoo wax ma ka qaataan gaadiidku aa wix ilaahay noo qoray kun iyo lababa intaanbu ilahay noo barakeeyaayo naga badanba wayna siiyaan aduu yarin yaroo nagu aflagaadayso dhallinyar yaa jirtay kuwaana oona dulqaadanla annagaba dhallinyar baana adigana magacaaga adigoo ku bilaabaya bal ka waran shaqadan aad haysaan magacayga xasan cabdilaahi baa la ydhahdaa wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsannahay magaaladuna dee waa magaaladeedii hadal u dhameeyeyba saaxiibkaybaa hadal u dhameeyey oo intaasaan ina ku darsanaya imise jid baad ka shaqaysaan oon jidkan laamida inimka hadda aynu joogna aan hayn
dhowr jid kan xalkaa calibalaag u baxda kan suuqa ilaa kaa dambe saddexda jidba waan buuxbuuxinaajidlamoodko dhanbaanjidlamoodko dhan jidlamoodoo dhan jid ma hayne jidlamoodoo dhanba waanu la raacnaa majarafada halkaan kala gaadhno xagga sareen kastoo la sheego layidhi madaxweynaha soo socdo cagaf ordaysa ay tagtay oy wax ku saydhsaydhis waan intan ka hoosaysaan annaguna joogjoognaa adoo magacaaga ku bilaabaya hawshan iyo shaqadan aad qabanaysaan bal ka war horta magacayga waxa la jaciis maxamed yuusuf waxaan halkan lagu kaliftay dee shacabkayagii wada cabanaya hooyooyinkii abayaashay oo bajaajadii soo raacaya heq iyo heq oo keliya xanuun yaa annaga waxaa sisle oo magaalada nagu yar adkaatay iyo annagoo dadkii caawinayna annagoo dadkii caawinayna haddana dantayadiina dhinacna ka wadanna cid waxna qabataay maanta horta ma jirto tiraado waxaan qabsadoo magaranaysa allaha ka yeela iskaashatadeeda bajaaja cid waxna sisaa ma jirto xoogaygaan ku kaysannaa xoogaygumaan ku fariishnaa ciddii al nooga qarun baa waxna siisa
idinku gaadiidkan bajaajka meesha maraya dadweynaha ay raacaan ma qaar baad leedihin waan ka shaqayn jirnay dareewallaan ahayn annagoo dareewalla iyo haddana dee waddadii baan had iyo jeer marana waxaan isnay ninkoo dee bahalladan wada wax dhaantay ninkoo dadka u buuxiyo ajar iyo xasanaad iyo dee faa'iido labadaba dee kala kulma dee yaa wixii xitaa qofka nacaayan waan iska dhaafnaa lama hadalna dee ma garanaysa dad noo duciyaana way jiraan dad waxna siiya way jiraan dad afka inta saan noo egana dhaafaa way jiraan waxba uma aragno ajarkaan dee shaqaysan iyo waddankayga u shaqaysan waxaa naga nagala weyn horta ka doonaynaa in leenna maanta wax noo dhiibo wax matarana ma jirto dee cidaan u tegnaaba ma jirto ma garanaysa naga horraysaa dee hal midaan ku darsado anoo mar labada hadal ku noqonaya magaalada gudaheegun maa ilaa waxaan gaadhnaa kaantaroorka magaalada laga soo galayo oon godood waxaa jira isgoysyada marka laga soo galayo halis oo dhibtan ka weyn keeni karaba tani waa rurucuune waanu gaadhnaa mararka qaar waan ku soo shubnaa keliya wax kale markaa kama doonayna garabe waxaan rabnaa un in naloo ansixiyo xoogsigeeyagaa ummaddeeda ilaahay noogu daray in ciddii nagaga hor timaado ama wax nagu arqaladaysa sharciga waxna lagala qabto intaasaan ku darsanaya tira intee leeg baad kaga shaqaysaan markaaba jidid tirada waxaan nahay aduu afar qof baan nahay markaan u badannahay saddex baan u badannahay aduu inan baa marmarna soo raaca horteena inan baa ka shaqayn jiro inankii tig baa loo iibiyey oo laiskugu ururiyey sidii buu ku camal galay isagaa meesha nooga baxay markaa halkaasaan ku qabsannay shaqada dhallinyaradani ku buuxbuuxinayaan godadka ka samaysmay meelo ka mida laamida magaalada ayaa mararkii hore waxaa iska kaashan jiray dayaxtirkeeda dowladda hoose ee boorama iyo iskaashatooyinka gaadiidka dadweynaha ee magaalada mar aan la xidhiidhnay mas-uuliyiinta dowladda hoose ee booramana nooma soo uragelin inaan helno haashim sheekh cumar good v o a boorama markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ko-ob kuryaalada qaaradda yurub ee uefa champions league ayaa caawa si rasmi ah u bilaabmi doona waxaana kooxuhu ay isku arki doonaan sida tan kooxda chelsea ayaa waxa ay garoonka safa bridge kula kulmi doontaa naadiga zaviya renis iyo kooxda krasnodarna waa ay kulmi doonaan naadiga club ruud waxay u safri doontaa kooxda zened halka lazio ay martigelin doonto kooxda brushi dortmond dinamo kiev ee yuventus ayaa kulmi doona barcelona waxa ay martigeli doontaa kooxda frankafaros ciyaarta ugu adag ee caawa dhicaysana waa ciyaarta dhex mareysa kooxaha kubadda cagta b s g iyo manchester united ciyaartaasi oo ka dhici doonta garoonka kooxda b s g ee magaalada baris kooxda arbi lebsigna waxa ay martigeli doontaa kooxda istanbul masakshir dhinaca kalena waxaa kulmi doonaa habeen dambe kooxo badan oo isla koobkan horyaalada qaaradda yurub ka qaybgalaya kooxda salisburg ayaa waxa ay la kulmi doontaa naadiga locomotiv moscow kooxda bayan munshin waxa ay martigeli doontaa naadiga atletico madrid kooxda real madrid ayaa la kulmi doonta naadiga shakhtar duneski halka naadiga inter milan ay la kulmi doonto kooxda brushi moshinladbak mancity ayaa waxa ay garoonkeeda etixaad ku martigeli doontaa kooxda f c borto halka colombiakos iyo maksey ay kulmi doonaan liverpool waxay u safri doontaa kooxda ayex halka kooxda maysland ay la kulmi doonto kooxda atalanta dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu egnana ciyaaryahan virgil vandyg oo ka tirsan kooxda liverpool ayaa sheegay inuu doonayo in uu soo laabto isagoo ka xogan sidii marka hore uu ahaa kadib markii lagu sameeyey qalliin uu garoomada uga maqnaan doono muddo dhowr bilooda ciyaaryahankan sagaalabatan jirka ah ee u dhashay dalka holland ayaa waxaa laga saaray ciyaartii ay sabtidii kooxdiisa la yeelatay kooxda everton oo ku dhammaatay barbadhac laba gool iyo laba gool ah kadib markii uu laaday ciyaaryahan jordan bickford oo goolhayo waa kooxda everton ciyaaryahankani ayaa ka dhaawacmay jilibka waxaana la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono muddo u dhexayso lix ilaa siddeed bilood waxaan diyaar u ahay baratanka cusub ee aan wajahayo ayuu ku yiri fariin uu soo dhigay baraha bulshada waxaan hadda diiradda saari doonaa sidii aan u soo kaban lahaa waxaana soo laaban doonaa aniga oo ka xoogan sidii aan marka hore ahaa ayuu yidhi ciyaaryahan virgil vandyg ayaa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid a ciyaaryahanada ugu muhiimsan ee kooxdaasi ayadoo kusoo biritaankiisii kooxdaasi bishii janaay uu kooxda liverpool ka dhigay naadi aad ay u adag tahay in goola laga dhaliyo waxaana wixii markaasi ka dambeeyey ay ku guulaysteen koobka horyaalada qaaradda yurub iyo koobka brimier liga ciyaaryahankan waxay liverpool ka soo bixisay toddobaatan iyo shan milyan oo bawnka dalka ingiriiska ah ugu dambeyntiina ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda lester city kaglar suyunko ayaa isna waxaa la sheegay inuu garoomada ka maqnaan doono muddo saddex bilooda kadib dhaawac ka soo gaaray boodada sida uu shaaciyey tababare brenden rogers ciyaaryahankan afar jirka ah ayaa seegay kulankii axaddii naadiga lesara ee kaga hortagtay kooxda asonvilla ee looga adkaaday gool iyo waxba kadib markii boodada uu ka dhaawacmay isaga oo ku maqan xulka kubadda cagta qaranka dalka turkiga oo ciyaaro uu safanayay xidigani ayaa waxa uu ciyaaray afartii kulan ugu horreysa kooxda lesar ee horyaalka waxaana dhaawiciisa uu noqon doonaa mid saameyn xoogan ku yeesha kooxda sida uu sheegay tababare berden rogers sidoo kale kooxda lesar ayaa waxaa horey uga dhaawacmay ciyaaryahan bareera oo garoomada ka maqnaa tan iyo bishii maarso waxaa sidoo kale muddo laba iyo toban toddobaad ah loo jaray ciyaaryahan indiidi oo isna dhaawac uu soo gaaray sekasaba ciyaaryahan jemi fardi oo sheegay kulankii asonvilla ayaa la sheegay in uu safan doono kulamada kale ee soo socda oo ugu soo horeeya kulanka axadda ay kooxdiis la yeelan doonto naadiga arsenaal xubintii cayaarahana waa nageyntaas
markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada kaltuun bacdo
heestaasi ayaan ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo